Boqorkii lahaa dhagaha dameerka Sheeko Soomaali waxaa qoray Ismaaciil Daahir. Bari hore waxaa jiri jiray boqor, kaasoo lahaa dhago ballaqsan oo u qaab ekaa dhagaha dameerka. Boqorku wuxuu aad uga xishooni jiray dhagahiisa, wuxuuna dabooli jiray markuu joogo meel la isugu imaado. Sidaas darteed, dadka tuulada looma oggoleen inay ogaadaan sirtiisa. Qofka kali ah ee weligiis arkay dhagaha boqorka wuxuu ahaa timo jarahiisa.